maktabka dacwada ee degmada jamaam ayaa soo gebagabeeyey dowro diini ah oo loo qabtay dadka ka shaqeeya kawaanka iyo mootooyinka dowradan oo socotay muddo sideed cisho ah ayaa lagu qaatay mawaadiic kala duwan oo la xiriira shareecada islaamka tirada guud ee dadka kasoo qaybgalay dowrada ayaa gaaraya sagaashan iyo kow ruux kuwaas oo dhammaantood si buuxda ugu faa-iideystay duruusta ka baxday dowrada gudoomiyaha kawaanleyda degmada jamaame cabdi jeylaani oo la hadlay warbaahinta alfurqaan ayaa faahfaahin ka bixiyey wixii ay ka faa-iideysteen intii ay socotay dowrada wuxuuna sheegay in casharada la bixiyey ay si weyn u kordhiyeen fahamkooda diineed islamarkaana ay dhiirigelin u noqotay kasoo qaybgalayaasha waxaa maktabka dacwada oo noo qabtay dowro anagoo ah kawaanleyda ee mootoleyda degan degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose dowradan waxay noo socotay muddo sideed cisho ah waxaana ku qaadanay mawaadiic kala duwan xilliga ay noo bilaabatay dowrada waxay ahayd taariikhda islaamka afar iyo tobanka shawaal kun afar boqol afartiyo lix tirada aan ku qaadanay dowrada waa sagaashan kow qof dowradan aad iyo aad ayaan uga faa-iidnay maxaa yeelay dad anigana aqla badan naga weyn ayaa joogaan mana ka faa-iideysanin waxaan leenahay dad ka maqan dowrada inay soo xaadiraan anigana waxaan leenahay inay soo xaadiraan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhinaca kale qaar ka mid ah dadkii ka faa-iideystay dowrada oo la hadlay warbaahinta ayaa muujiyey sida ay ugu faraxsan yihiin fursaddan waxayna xuseen in dowradan ay noqotay mid faa-iido u leh xoojinta aqoonta diineed ee bulshada anigoo ah gudoomiyaha mootaleeyada oo joogo degmada jamaamo waxaa naloo qabtay dowro dowrada waxay noo socotay muddo sideed cisho waxaana ku qaadanay mawaadiic kala duwan allakacabsiga masaajidada in jameecada lagu tukado in sinada laga fogaado dadka loola dhaqmo dabeecad wanaagsan labiska ragga shuruucdiisa in la ilaaliyo su'aalo iyo jawaabo ku saabsan towxiid xilliga ay noo bilaabatay dowrada waxay ahayd taariikhda islaamka afar iyo tobanka shawaal kun afar boqol afartan iyo lixdii hijiriga tirada aan ku qaadanay dowrada sagaashan iyo kow qof ayaan ahayn
dadka ka faa-iideystay dowradan ayaa waxaa si gaar ah diiradda looga saaray muhiimadda ay leedahay maqaasida shareecada islaamka iyo in si joogto ah looga qeyb qaato jamaacada masaajidka iyadoona lagu baraarujiyey inay ka faa-iideystaan xalaqaadka diiniga ah ee ka socda masaajida